dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waraadii cadaadu kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan raadiyaha cadaado
soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiyey aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayoo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaalmowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran gobac ku liifsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyin gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasow rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jirte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyin god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
waa todoba iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sanadku waa laba kun iyo afar iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada esasi khaatuma iyo kuwa maamulka somalilan oo gelinkii dambe ilaa iyo caawa ka soconaya qaybo ka mida magaalada ceelgaabo ee gobolka sanaag xaalka magaalada ceelgaabo waa sidee halkee buu leegyahay khasaaraha uu geystay dagaalkaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan inta uu soconayo waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa saaxiibayaal inta barnaamijka awood uu ku jiro jubbaland ayaa dowladda soomaaliya ku eedeysay in qalqalgelin amni ay ka wado deegaano ka tirsan gobolka gado ee dowlad goboleedka jubbaland haddaba maxaa laga yidhi warka ka soo baxay dowlad goboleedka jubbaland
oo meelo qaldan loo soo marayeyna way jireen ciidamadaasna dowladda way aruurisay konton goor baana annaga ku amarnay dowladda inay ciidamadaas aruuriso oo ciidamo haddii la samaynayo ciidamo sax ah oo sharci lagu sameeyey oo calashaan loo sameeyey deegaanka inay calashaan nala sameeyaan
waxaad maqli doontaan marwasuuban mahdi dirir oo ku sugan gobolka gado islamarkaana sheegtay inay tahay madaxweynaha sharciga ee jubbaland barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waxyaabaha sidoo kale barnaamijkaan soo qaadan doona caawa waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya ayaa maanta markii ugu horeysay ciidan waxa ay geysay magaalada baar dheere ee gobolka gado ee dowlad goboleedka jubbaland haddaba muxuu yahay sababta ciidanka halkaa loo geeyey barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waxyaabaha sidoo kale aan soo qaadan doonna waxaa ka mid noqon doona xukuumadda soomaaliya ayaa lagu dhaliilay inay ku degdegtay ciidamadii dhowaan ay u dirtay magaalada raaskambooni ee gobolkaasi jubbada hoose laakiin wax xoog wax lagu xalin karo runtii wax lee ku dhimanayo dhibaataa dhaceyso dadaa lagu lufweynayaa istil meeshaan la joogaa laisma weydiinayo khasaarada dhacday laisma weydiinayo waxa sababay
waxaad maqli doontaan doctor mukhtaar nuur abuukar xeraaliyihii hore ee qaranka soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa maanta khudbad dheer ka jeediyey shir ka dhacay muqdisho haddaba khudbadda madaxweynaha ayaan eegi doonaa waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa wafdi ka socdaa waa wafdi ka socda dhinaca warbaahinta oo caalami ah ayaa soo gaaray magaalada caasimadda ee muqdisho agaasimaha wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixinaya qorshaha wafdigan iyo ujeeddada ay u yimaadeen magaalada caasimadda ee muqdisho waxaad kaloo dhegaysan doontaan saaxiibayaal maamulka magaalada baxdo ayaa cabasho muujinaya iyagoo sheegaya inaysan jirin adeegyadii loogu baahnaa islamarkaana bulshada ay u baahnaayeen in ay gebi ahaanba ay ka jirin magaaladaasi caafimaad baa jirin waxbarashaan jirin xarunta dowladdaa jirin guribaa guryahan dhisan saligu dhisan booliis guryihi waa dhammaystireen numa dadna
waxaad maqli doontaan guddoomiyaha magaalada baxdo arrimaha faahfaahin ka bixinaya qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaan eegi doonaa saaxiibayaal qaybaha dambe barnaamijka xubintii kalaamaan ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale caawa waxaan idii hayaa anigoo nurudiin shardi ayaa stuudiyaha magaalada muqdisho barnaamijka idinkaga soo saaray saaxiibkay luqmaan ayaa stuudiyaha magaalada cadaado fadhiya ee saaxiibayaal kusoo dhawaada xolashada wareysiyada raadiyaha cadaado
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
waa hagaag dhegaystayaal habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waxaan ku bilaabaynaa barnaamijkeenna dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada s c khatuma iyo sidoo kale kuwa maamulka somalilan ayaa gelinkii dambe ee maanta ka qarxay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag wararka ka imaanaya magaaladaas waxay sheegayaan in dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada s c khatuma iyo sidoo kale kuwa maamulka somalilan uu ka dhacay xaafado ku yaala magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag waxaa soo baxaya khasaarooyin hordhaca uu dagaalkaasi u geystay waxaa la sheegayaa in dagaalka ilaa iyo caawa rasaas teelteela ay ka dhacayso meelo badan oo ka tirsan magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag waxaa la sheegayaa inay jiraan khasaarooyin iskugu jira dhimashihii dhaawac oo dagaalkaasi u geystay inkastoo ilaa hadda aan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi u geystay maamulka somalilan ayaa dhowaan waxa uu ku baaqay in wadahadal uu la galayo dhaggiisa khatuma iyadoo khatumana ay sheegtay in somalilan ay kusoo duushay deegaanada maamulkaasi ee khatuma gaar ahaan magaalada ceergaabo dad badan ayaa la sheegayaa inay ka barakaceen xaafado ku yaala magaalada ceergaabo iyagoo cabsi xoogan ka qaba dagaalka iyo sidoo kale inay waxyeello ka soo gaarto rasaasta culculus ay isku adeegsanayaan ciidamada s c khatuma iyo sidoo kale kuwa maamulka somalilan
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen
waa hagaag dhegeystayaal weli barnaamijka xulashada dhegeysanaysaan habeen wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ayaan hawada idinka leenahay waxaan war-saxaafadeed ka soo baxay jubbaland ayaa maanta waxaa eedeenku loogu jeediyey dowladda federaalka ee soomaaliya iyadoo jubbaland ay sheegtay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay qalqalgelin amni ay ka wado deegaano ku yaalla gobolka gado oo jubbaland ay sheegtay in ay iyagu ay maamulaan haddaba marwo suubin mahdi dirir oo sheegtay inay tahay madaxweynaha sharciga ee jubbaland oo ku sugan gobolka gado ayaan caawa wax ka weydiiyey war-saxaafadeedka jubbaland maanta ka soo baxay kaasi oo lagu dhaliilay dowladda dhexe ee soomaaliya waxay sheegtay in madaxweynaha jubbaland axmed madoobe wakhtigiisa u dhammaaday islamarkaana gobolka gado aysan jirin wax qalqalgelin amni ah oo dowladda federaalka soomaaliya ay ka wado suuban mahdi dirir ayaa hadalkeeda waxay ku bilowday sida tan
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مدى صمد ملك سيجوك طوال السلام يا هرت أحمد مدوبة إيا ما أهان معمول كجبلان أحمد مدوبة مرقوا وقت سواد ماضي haddana dee waa eedaysane oo waran baa loo soo jaray maamulkiisana maamul jira maaha marka sidaa la adligeed gobolka godo waxay ka dhihi karaan iyo waxay ka sheegi karaan haba yaraatee ma jirto midda kale waxaan rabaa ummadda soomaaliyad inaan u caddeeyo dowladnimada waajibaad dastuuri ah baa qolo walba leedahay siyaasadaha la isku qabsadana qaab loo xaliyaa jira ciidanka dowladda federaalka soomaaliya anaga nala jooga ciidamo uu axmed madoobe inuu meelo inta ku al aruuriyey jaaliyad uu dadka ku qaldayey oo meelo qaldan loo soo marayeyna way jireen ciidamadaasna dowladda way aruurisay konton goor baan annaga ku amarnay dowladda inay ciidamadaas aruuriso oo ciidamo haddii la samaynayo ciidamo sax ah oo sharci lagu sameeyey oo calashaan loo sameeyey deegaanka inay calashaan nala sameeyaan marka horta ciidamo aanan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ahayn oo gobolka godo ka howlgala waa ciidamada admis iyo ciidamada kaliyo jooga doolow iyo nala jooga oo ah ciidamada etoobiyaanka marka waajibaadka dastuuriga ah oo dowladda ayaana waxay tahay inay xuduudaha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ilaashan kara ilaalin karaan wixii siyaasad ahna annaga mar walba waan dhahnaa siyaasadda annaga waan kasoo horjeednaa dowladda qaabka ay u martay dastuurka u laashay dastuurka cusub oo la sameeyey waan kasoo horjeednaa qaabka ay noola dhaqanto axmed madoobe u jiidaysa waan kasoo horjeednaa marka dadka waxay kala saari la'yihiin siyaasad iyo waajibaadkii maxaa la dhahaa dastuuriga ahaa waana waxa axmed madoobe aan ku eedaynayn oo ciidamada raas gambooni uu ku weeraray ay dembi tahay maxaa yeelay ciidamadii qaranka oo waajibaadkoodii qaranka gudanaya ayuu weeraray waxa uu hadda meeshaan ka wadana oo uu samaynayana waa rafasho ummadda soomaaliya inuu khalad uga dhaadhiciyo rabo ciidanka waajibaadkooday gudanayaan hadday qaldamaana dee annaga qaabkaan u eedayno iyo qaabkaan ile qof bini aadanka waad qaldami karaa waa lasoo isticmaali karaa intaa waxaan ku haynaa ciidanku in siyaasadda laga bixiyo haddaan dhaqamadaasoo kale aragnana dee qaabkaa u wajahayn annagaa naqaana waa tahay hadda gobol gadaa joogtaa madaxweynihii jubbaland aad tahay bal waxaad leedahay ma jiraan waxba mataqaanaa oo kala furisa oo ciidana oo gobolka geda ku sugan
ciidanka dowladda federaalkaaba nala joogaba waxaa la kala furfuraya waayo ma ciidankiiba asaga iskala furfuraya qaab dastuuri ah oo waajibaadkoodii dastuuriga ahaa bay ku gudanayaan inay argixisada la dagaalamaan xuduudaha ilaaliyaan waajibaadkoodii qaran bayna gudanayaan marka waxaa la kala furfuraya aniga waa fahmi la'ahay waana waxyaabaha dowladnimadii baa la rabaa in la burburiyo ciidanka waa lasoo isticmaali karaa taliya si qalda waa loo isticmaali karaa aniga wixii dhibaateeyey taliyo ciidankii militarigo waktigii inta joogay buu ahaa gobolka gada joogay laakiin ciidamadii qaranka ma eedayn karo waa inaan taliyahaas oo si qaldan loo soo isticmaalay asagii aan eedaya laakiin haddaan ciidankii waajibaadkoodii gudanaya aan dhaana waa la kala furfuraya dowladnimadaan burburinaynaa dowladnimada ciidanka iyo ciidda iyo calanka iyo waxyaaba untouchable baa jira ciidanka waxay u shaqeeyaan dalka dhaqaalo yar bay ku shaqeeyaan wadankii bayna ilaalinayaan amnigiisii iyo jiritaankiisay ilaalinayaan in gafka intaa la eg lagu sameeyana waa laga duwaya waa la dhihi karaa individual shaksi ama laba shaksi ama saddex shaksi ama taliyaal baa wax qalday laakiin ciidankii baa la kala furfuraya waa kelmad gaf oo qaramada soomaaliyeed gaf ku ah
waa tahay maxaa soo jeedinaysaa ugu dambeyntii madaxweyne
ani waxaan soo jeedinayaa dowladda federaalka soomaaliya waxyaabaha waxaan keenayo waa habdhaqanka dowladda ay wax walba ku qaldayso weye dowladda waa inay siyaasadii annaga nagula maxaa dhahaa noo martaa markay annagii noo marto oo dowladnimada albaabaa laga soo galaa daaqadna lagama soo galo daaqadahaas ay ka soo galaysabaa dhaawac u keenaya ciidanka dowladda u keenayo magaca in ciidanka laga hadleeya keenaysa aniga dowladda mar walba waa u sheegay madaxweynihii saxdoo jubbaland baan ahay sifa sharcigaan dalka ku joogaa qarannimada soomaaliyeed baan ilaalinaya calankaan ilaalinaya ciiddaan ilaalinaya astaanta dowladnimadoo qarankaa ilaalinaya marka inay nala shaqayso si aan aan horumar u gaarno ummadda dhibaatada uga bixino way ku qasban yihiin haddii aysan annaga nala shaqaynin waxyaabaha beenta iyo propagandada dadka lagu kaxaysanayo dowladnimada looga dilayo oo dadkii la raba in hostage loo haysto mustaqbil loogu diido ayaa soconaysa waxa axmed madoobe gruubkiisa ay soo sheegayaan oo kalaa soconaysa waxaa uu soo jeedinayaa waxay tahay inna lala shaqeeyo haddii maanta nalala shaqeeyo oo dowladda cunaqabateynta naga qaado waxaan hubaa aniga saddex bilood inay maanta gadana ku ahaan lahayd horumar ku gaari lahayd siyaasadda jubbaland oo idilna aan ku sixi lahayn
dalkiidinkaa qarribay
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysiyada raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaan markan waxaan eegayaa saaxiibayaal dhowaan magaalada raaskambooni ee gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale kuwa jubbaland iyadoo dagaalkaasi loogu awoodroonaaday dowladda dhexe ee soomaaliya doctor mukhtaar nuur abuukar oo istuudiyaha magaalada cadaado ee muqdisho maanta nagu soo booqday ayaan wax ka weydiinay khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka jubbaland waxa uu sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in wax kasta lagu xaliyo miiska wadahadalka islamarkaana aan loo baahnayn in dhiig uu daato doctor mukhtaar nuur abuukar ayaan ugu horeyntii weydiiyey muxuu ku dambayn doonaa khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka jubbaland waxaanu iisadatan
haddaad fiiriso dastuurka puntland qodobo badanaa iska hor imaanaya oo ka hor imaanayo dowladda dhexe waayo puntland waxaa la dhisay iyadoona dowladda dhexe aysan dhisnayne dastuur samaysteen dastuurkaana waxaa lagu soo sameeyey sidiisaba garow one iyo garow two iyo gaalkacyo micnaheeda meesha lagu kala bixi lahaa oo la aadi lahaa ayaan diyaarsaneen ayagana waa inay ayagana gaab qaataan micnaheeda ma aha maxkamad dastuur haddaysan dhisneen in sharci uusan jirin maxkamaddii sare dalka waxay aadaysaa bedelkeeda buuxinaysaa maxkamaddii dastuuriga iyada boos ahaan hadda kumeel gaar ahaan wixii emergency ay geli kartaa walaal waa ku salaamaya sidoo kale waxaa salaamaya dhammaan bulshada ku xiran juba t v meel walba ay joogaan ama ay naga daawanaya caalamka dhibaatada taal walaal waxaa weeyaan mashaakilka ugu weyn sideedaba maamul goboleed iyo dowlad dhexe hadday mar isqabsadaan meesha la aadi lahaa oo lagu kala bixi lahaa waxaa waaye waa sharciga wax laga cabanayno waxaa waaye waa sharciga haddii nidaam sharci la maro oo qaabkii sharciga oo dhigayo oo farayo oo heykalka dowladda aheyd wax walba bay hagaagayaan haddii cabasha laga qabo axmudoob waxaa fiicneed nidaamka maxkamadaha in la maro nidaamka dastuurka uu qabo la maro nidaamka qaanuunka iyo dalka inoo yaal la maro laakiin wax xoog wax lagu xalin karo runtii waxlee ku dhimanayo dhibaataa dhaceyso dadaa lagu lufweynaya istil meesha handa la joogaa laisma weydiinayo khasaarada dhacday laisma weydiinayo waxa sababay waxaasoo dhan waa wax in laga baaqsan karo oo la mari karo hanaanka sharci waayo haddii mar maamul goboleedyo ay isqabsadaan annaga waxa haysana waxa la yidhahda federaal federaalkeena si cadow u sheegaya haddii dastuurka khilaafka yimaado oo arrin dastuuri ah meesha la aadi laha waxay tahay maxkamaddii dastuuriga oo ay fasiri lahayd wixii xaq le iyo waxaan xaq lahayn ama dacwooyin maamul la qaadan lahaa haddii cabasha laga qabo ninka ahaa axmed madoobe oo xagga dhinaca ahaa baarlamaanka uu ku darsaday dastuurkiisu furay doorasho qabsaday iscaleemo saaray isdoortay iyadoo nidaam oo cabasha ay taagan tahay waxaa la rabay in go-aan uu soo baxo oo la baabi'inayo oo laleeyahay wax kama jiraan waaye wax uu sameeyey taa oo ay soo baxeyso laga dacweynayo maxkamadii jubbaland oo ee maxkamadda sare ee maamulka ilen waa heer state waaye laakiin waxaa la rabaa yaa dacweynayo waa yaa dacwo qabo dacwo waxa qaba ama oo noqon karto dowladda dhexe dacwo ma qabayso waxa qabayo waxa weeya nimanka la tartamaya xamudoobe nimanka dhahaya annaga xuquuq mayna helin annaga dhahaya nidaam oo oo dastuur madaana soo marin ninkaan wuuna xoogay dastuurkii oo furtay asaga keliya meesha qabsaday asaga keliya soo doon waxyeelaya maxkamaddii sare maxkamaddii sarena ay ku taalla jubbaland haddii la fiirshana waxa weeya asay hoos timaadaa oo kulliba cadaalad ma aysan ka helayaan waxaa rab inay u gudbiyaan wixii ka soo baxo racfaan ay ka qaataan maxkamaddii sare ee oo federaalka ay yimaadaan taa oo bedelkeeda fasiri lahayd dacwooyinka maxkamadihii dastuuriga maadaama maanta maxkamaddii dastuuriga aysan dhisneen golahana sidiis waa saddex golo waaye golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta iyo golaha garsoorka golo adeeg garsoor ma jiro oo hadda runtii oo kala saari lahaa ama maxkamad dastuuri eh oo oo federaal oo fasiri lahayd nidaamkaas ma laha gaabkaasaa mar walba laga faa'iidaysanayaa maamul goboleed walba see doonaan wax u yeelanaya qaar oo dhahaya waa go-ana qaar heshiis la galayaan etoobiya qaar la dhahayaan imaaraadkaan la galnay waxaasoo dhan waxaa wax kala habeyn lahaa waxay ahayd maxkamaddii dastuuriga oo xuquuqdooda iyo nidaamkooda ay kala xadidi lahayd hadda maamul goboleed walba waxaad moodaa inuu federaal ka sarreeyo inuu asagaba yahay dowlad dowlad dhexe ku dhex jirto dhibka jiran waxa weeyaan haddana annaga xukuumaddeena sideen waxaa haysanaa waxa la yidhaahdo dastuur dastuurkeenu wuxuu ku qoran yahan waa kumeel gaara micnaheed hadduu sharcigan wuxuu dhigaya wax alla waa in dastuurka dastuurka loo hogaansamaa dastuurka loo hogaansamaya still waa qabyo waa kumeel gaar lama dhamaystir micnaheed dowladdu waxay noqonaysaa dowlad oo runtii kumeel gaar ah waayo sharciga wuxuu qabaa uu leeyahay wax alla wixii dastuurka hor imaana wax kama jiraan waaye dastuurkii wax kama jiraan dhahaya ayaa wuxuu yahay kumeel gaar waxaa la rabaa in dastuurka xoogga la saaro laga baxsho waxyaalaha caqabadaha keenayo laga saaro waxyaalaha runtii is- ka hor imaanayo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe haddaad fiirisid dastuurka puntland qodobo badanaa iska hor imaanayo oo ka hor imaanayo dowladda dhexe waayo puntland waxaa la dhisay iyadana dowladda dhexe aysan dhisnayne dastuur samaysteen dastuurkaana waxaa lagu soo sameeyey sidiisaba garow one iyo garow two iyo gaalkacyo maslaxaddii waxay ku asaleeyeen oo ahaa puntland alors dastuurkii dhanaas isdiidsan nidaamkia isdiidsan ani waxaan dhihi lahaa ma- ma- baarlamaanka iyo xildhibaanada golaha shacabka in ay xoogga saaraan dastuurkan sidii lagu fariisin lahaa haddii mar guriga asaas uu leeyahay uu fadhiyo nidaamka dowladduna way fadhiisanaysaa hadda tiirarka saddexda tiir midaa maqan kaamiradan hadda oo na daawanaya saddex tiira ahayo haddii laba tiir eh ee keliya ay ku taagan ma taagnaanayso way sheegaraynaysaa sababta eh golihii adeeg garsoorkana wuu maqan yahay maamul goboleedyada dastuuryada ee samaysteenna wuxuu ka hor imaanayaa dowladdii dhexe dowladdii dhexena waxay rabtaa inay wax hagaajisoo wax ay ku hagaajisa laheyd meeshii aadi laheydna ma diyaarsano arrimahaas ayaa keenay in qof walbo oo soo doono wax u fasirto hadda haddii mar eh, jubbaland waxaa samaysata berrin waxaa arki doontaa koonfur galbeed iyadana sidoo kale u do- oo doorasho qabsanayso wixii u yimaada saasoo kale la dagaalayso say doonto wax yeelayso waa xarig oo albaab furtay ahayd taa waxay ahayd in laga baaqsado marka horebo oo arrin oo sharci la aado aan ku talinahay annaga nidaam aan haysanaa dowladda dhexe oo ku qoran yahay xeerka nidaamka maamulka waxaa jiro een, maxkamaddii saraa joogto oo inkastoo ee gobolka banaadir keliya ay ka shaqeyso waxaa la rabaa du- dastuurka hadda kumeel gaarka ah muxuu sheegayaa waay wuxuu sheegaya uu leeyahay haddii maamul goboleedyada isqa qabsi oo fasiraad dastuur yimaado waxaa la aadayaa maxkamaddii dastuuriga maxkamaddii dastuurigana ma dhisno micnaheeda meesha lagu kala bixi lahaa oo la aadi lahaa ayaan diyaarsaneen ayagana waa inay ayagana gaab qaataan micnaheeda ma aha maxkamad dastuur haddaysan dhisneen in sharci uusan jirin maxkamaddii sare dalka waxay aadaysaa bedelkeeda buuxinaysaa maxkamaddii dastuuriga iyada boos ahaan hadda kumeel gaar ahaan wixii emergency ay geli kartaa dacwooyinka meesha cabashada in la geeyay ahayd go-aan soo saarno go-aankaasna lagu dhaqmo kenya haddaad tusaale kaaga soo qaato kenya ruto iyo waxaa isqabsaday iyo J- uhuru doorashada ay isu qabsadeen ee ninka ahaa odinga maxkamaddii la isla aaday waxaa la yidhi doorashadan dib in lagu noqdaa odinga wuxuu yidhi waa layga xaday waa lay dardaray wixii dhanaa la wada fasirtay meelaa lagu shubtay maxkamadda go-aan ee soo saartay doorashada dibaa loogu noqday dibaa loogu noqday Eh, waxaa ku soo baxay ninkii ahaa kale alora waddan aan nidaam iyo kala dambeyn haddaysan jirin oo shuruucda aan dhigan oo haddaysan la isxushmadaynaynin waxaa imaanaysa cabaqo- aan cabashooyin oo runtii aan aan wanaagsaneyn
beesha caalamka haddii ay soo fageliso maldayka xal ay ka gaari kartaa maadaama maadaama maxkamadda suuriya iyo misr oo labadaas aysan jirin arrintan waa arrin internal u taalo een, dowladda soomaaliya ma aha beesha caalamka iyo dariska wax soo fargelin kara ma sofarti waxaa lagu leeyahay waa in la xushmadeeya waddan walba qaanuunka iyo shuruucda u yaallo annaga waddan eh, arrimo gudahooda isku haystaan waddan kale inuu dhex tago een, een, lama samayn karo waxaa la rabaa hay-adaha shuruucda dalka inuu yaallo in lagu xaliyo ninkaasna waxa keliya wax lagu xalin karaa waxay tahay shuruucda iyo nidaamka in, in la aado beesha caalamka nin isdoorto madaxweyne rabo ma dhihi karaan ka tanaasul mise hebel samee wuu diidayaa mar walba
dalkiidinka qarribay
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xulusada degeysanaysaan markan waxaan eegayaa saaxiibayaal magaalada baxdo ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug waxaa maamulka magaaladaas oo maanta warbaahinta la hadlay ay sheegeen in magaaladaasi aysan haysan adeegyadii asaasiga bulshada u ahaa sida caafimaadka waxbarashada waxayna sheegeen in loo baahan yahay in magaaladaasi ee sida ugu dhaqsiyaha badan loogu hirgeliyo adeegyada bulshada asaasiga u ah gudoomiyaha magaalada baxdo oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixinayaa cabashada ay qabaan iyo sidoo kale adeegyada ka maqan magaaladaasi
dowladdu baad maanta waa joogtaa adunkana waa arki doontaan waxa sheego kale wax beera maahan caafimaad baa jirin waxbarashaan jirin xarunta dowladdaa jirin guribaa guryahan dhisana saldhig u dhisan booliis guryihii waa dhammaystirin nimadadna waxaan nidhi dowladda galmudug waxaan nidhi meeshaan baan dhisannay oo ma waxaan ku deeqanay booliis baan ku deeqana dhammaystirta laba sane qabyata laba sane qabyata biliisna ma hayno bilis sidii la keeni lahaa oo la maanta la keeni lahaa waxaan maanta dhac ma dhaceen meeshaan nabadge- waxay badda belis u baahan tahay caafimaad u baahan tahay s- xarun waxay u baahan tahay mataqaana deegaan bay u baahan tahay wax- waxbarasho u baahan tahay wax waxaas maa dhuma hayno wasiirka amniga waa noo yimin waxbarasho waa noo- waa noo timid beeru waa noo yimaadeen wax aan noo imaan lama arko mid walba wuxuu- waxay u yimaadeen nabadda u yimaadeen maahane horumar waa imaan nabadda waxay u yimaadeen in wax qabtaa mooye nabadduna waxay ku jirtaa meesha in saldhig bilis la keeno baa nabadda ba ka mid ah laakiin maalin walba in la taanano nin remihii la cayriyo wax nadaaba maahan dee maamulka galmudug madaxweynaha gobotolaha gobolka xildhibaanada wasiirada waxaan ka codsanaynaa deegaankan dad ballaaran baa degan in eh, loo dhugmadahaado ayaan soo shii- soo jeedinayaa Een, waayo iyadu madaxa dhow bay aadaa madaxa dhow magaalada dhow degmada dhow bay aadaa safarka dheer iyo hadiidaya mataqaana iyo magaalada socodka dheer beesha cala haashi warbaahinta qaran
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka culushada waraysiya degeysanaysaan markan waxaan eegayaa saaxiibayaal wafdi dhinaca warbaahinta ka shaqeeya oo ka socda wadamada ku yaala geeska afrika ayaa soo gaaray maanta magaalada caasimadda ee muqdisho agaasimaha wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee muqdisho wafdigaasi kusoo dhoweeyey haddaba agaasimaha oo warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedka wafdigan iyo sidoo kale socdaalka ay ku yimaadeen magaalada caasimadda ee muqdisho
maanta oo taariikhdu tahay toddoba-iyo tobanka bisha disembar sannadka labada kun afar iyo labaatanka waxaan garoonka caalamiga ee aadan cadde international airport ku soo dhoweynay wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo khayraadka dabci- dabiiciga ee jamhuuriyadda een, tanzania mrs bendi khana iyo wafdu ay hoggaaminayso kuwaasoo qayb ka ah wafuud fara badan oo ka socota waddanka tanzaniya oo heshiisyo la saxeexan doona wasaaradaha dhiggooda ah anigoo ka wakiila wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska master daa'uud aweys jaamac waxaa kale oo soo dhoweynta qayb muhiima ka ahaa een, safiirka soomaaliya u fadhiya waddanka tanzaniya ilyaas iyo saraakiil ka socota wasaaradda arrimaha dibadda agaasimaha qaybta afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda burgal een, chief protocolka iyo saraakiil fara badan oo kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kale oo soo dhoweynta qayb ka ahaa qaybta v i b da wasaaradda arrimaha dibadda master xabeeb oo isaguna qayb muhiima qaatay isku xidhka iyo qaybta protocolka ee garoonka diyaaradaha oo aan isagana aada ugu mahad celinayno Een, wafdiga la socda ee, wasiiradda masdar bindi waxaa ka mid ah ee, saraakiil ka tirsan een, qaybta dalxiiska ee wasaaraddaas kuwaasoo galabta ay technical teamka wasaaradda ka wada hadli doonaan m o u-ga la saxeexan doono hotel dikale farxad aad iyo aad weyn bay noo tahay inaan wafdigaas soo dhoweyno Een, ugu dambayntana wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska een, master daawud aweys jaamac iyo wasiirka was- een, wasaaradda dalxiiska iyo khayraadka dabiiciga waddanka tanzania master bindi gaana waxay kala saxeexan doonaan m o u kaasoo ku saabsan sidii een, dhinaca dalxiiska loo- la isaga kaashan lahaa Ee, wasiiraddu mar ay ee, la hadlaysay safiirka ilyaas waxay ballan qaaday inay capacity buildingi tababaro shaqaalaha la siiyo oo goobaha dalxiiska ee tanzaniya sida buuraha kalimanjaro iyo meelaha lagu xay- xayeysiiyo xayawaanka dabiiciga ee waddanka tanzaniya in la geyn doono wasaaraddayada aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa arrintaa ay wasiirad bindi ku ku kacday ee noo ballan qaaday waxyaabo ka- kale waaweyn ee was- labada wasaaradood ee war- dalxiiska soomaaliya iyo dalxiiska een, tanzania dhex mari doona een, marka labada wasiir heshiiska saxeexaan ayaa wasiirku uu ka hadli doonaa aad baa u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa hagaag dhegeystayaal xulashada waraysiyaad degeysanaysaan markan waxaan eegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu ka hadlay islamarkaana khudbad dheer uu ka jeediyey munaasabad ka dhacday muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa khudbaddiisa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo qayb ay ka tahay xaaladda siyaasadeed ee gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa hadalkiisa ku bilaabay sida tan
su-aasha la isweydiin waayo maxaa maanta ajnabigu u maalgelinaya oo xoolo u keensanaya soomaaliya shalay aanu u keensanin iyo darad iyo maxaa sanadihii hore iyo toban sano ka hor shan iyo toban sano labaatan sano kahor maxaanu u keensaneen oo maanta u keensanaya in la kala qiimeeya u baahan yahay maanta soomaaliya runtii runtii oo aan ahayn iska dheh waa destination of investment dadka investorska ah meel ay soo wada aadayaan waayo inta mashruuc ee bendinka ah maxaanku rahda ee taagan ee kulli maxaa dhammaan international standard ah hotella hadday tahay suuqi hadday tahay dekada hadday tahay airboor hadday tahay zones ama waxaa loo yaqaano economic zone hadday tahay yacni wax badanaa hadday tahay khayraadka khayraadka badda waxaa laga yaabaa khayraadka dhanba badda yaan dhihine waxaa laga yaabaa turkida walaalahan turkida aan nahay iyo muxuu ahay sahankooda dadka in aan laakiin markay yimaadeen kabacdi maanta albaabka soomaaliya waa la wada garaacaya oil and gas mid raadinayo mid kalluumaysi raadinayo mid beera raadinayo mid maxaanku irahdaa minerals iyo khayraad kale raadinayo intii ka dhexlaba muxuu ahaay soomaaliya albaabkeeda waa la wada garaacaya sida wasiirka uu sheegay in badanoo ka mid ah xeerarkii waxaas dhiirigelin lahaa ee dowladdu laga rabay soomaaliya way samaysay hadday tahay damaanad qaadidda investmentiga ninka meeshaan damaanad qaaday xeer inuu jiro aan xeer difaacayo hantidiisa oo beri aanay dhicin waa la qaramey waa lagala wareegay inaan lalahayn iska baxa inaan lalahayn ina waxa ay u soo noqonayaan uu lacagta kasoo gashay meesha fursad uu dibadda lacagtiisi uula bixi karo inuu heli karo ku marsiisan karo asoo dabcan marayo janalada loogu talagalay ee qaanuunka maaliyadda uu tilmaamayo waxaan leeyahay marka waxaa noo dhiman dadka soomaaliyeed ee daaraha qurqurxan iyo moolosha waaweyn iyo hoteelada quruxda badanne ku leh dalka dibaddiisa maanta waxaa la joogaa markii ay soo milicsa lahaayeen soomaaliya fursaduhuna waxa waaye waa kooban yihiin waxaa kooban fursadda mar walba la helayaa laakiin waxaa la nin baa odayaa soo martiyey laba weyn oo abti u yahay ayuu u soo martiyey oo isdhinac degan labada wiil midna xoolo badan oo u oodan xooluu leeyahay midna xoolo badan ma laha oo laba sacada yaa u xiran kii xoolaha lahaay xeradiiu galay neef ariga soo qabo neefka gowrac bislee waxay mashquulu gala abtigii halla mare sooda abtigana safar dheeru ku yimid waa duruufaysan yahay kii kale guriga ku noqday int intuu fiiriyey xero ou neef ariga kasoo qabtahay uma taalo meelaha hadduu fiiri wuxuu soo helay xoogaa garoor ah ayaa guriga ku jira garoorkiiu soo qaaday garoorkiiu abtiga u keenay abtiga gaaja hayse garoorkiisuu cabay inuu garoorkii naftig soo ceshaday oo baahida darneed ay daysay ayaa wiilka kaleoo hilibla cararayaa keenay markaas abtiga kacbaa kale markaasn waa soo jeedaa ducadii garooraa qaatay dhahay ducadii garooraa qaatay ninkiisoo calooshii ilaan meel wax badan lagu shubaba kama banaanaba oo muxuu aha waa waxayse marka hadda waxaa leenaha dadka soomaaliya inay maalgashtaan rabo dadkan imaanaya fursaday haystaan fursaday haystaan wuxuu yahay dhul dowladdu ay leedahay sidaan oo kale in la siiya ay haystaan mid kale in loo sii ballaariya ay haystaan macaamilka dowliga ee laga rabo oo hadday cashuur tahay hadday adeeg kale tahay in loo fududeeyo lianna hadda waxaan ku jirnaa heerkii aan soo jiidanayna dadkan ku jirnaa laakiin soomaaliya maalina meel soo gaaray oo aanay waxaas fududayntaas aanay jirin oo aanay jirin oo standardka adduunka see looga dhaqmo maanta adduunka sida looga dhaqmo si si ka hooseysa oo xoogaa yar ka jaban inaan u dhaqanno lian dadkii saa usoo dhiirigelino maadaama mushkilada riski inuu jira ay sheeganayaan riskigaas wuxuu u baahan yahay compensation waxyaabaha mashaariicda waaweyn aada u waaweyn ee dalkaana caqabadaha ku ah ilaa maanta na hortaaga waxaan kamid ah insurance insurance caalami ah oo adduunyada ay taqaano insuranceyaas waaweyn ah ilaan markii multi billion dollar marka laga hadlayo ma aha yani insurance yaroo boqol milyan kabitaalkiisu yahay ma inshuur garayn karo iyo laba boqol milyan kabitaalkiisu yahay markuu bato ama ka yar insurance waa weyn oo multi billion dollar ayagan ah oo caalamiah ayay u baahan yihiin dadka investmentga noocaas samaynayo waxbaa marka un la wadwadaa dadaal badan ayaa wasaaradan wasaaradeenu maaliyadda iyo wasiirkeenuba ay sameeyeen oo world bank iyo meelahan la xiriirnaa si kumeel gaar ah in mushkiladahaas nalooga xaliyo oo nalaga kaabo waana fiicannahay meeshaasna way naga kaabmi doontaa insha allah waxaan rabaa marka jibriil wuxuu dhahay afar iyo labaatan bilood ayaa mashruucaani xarigga looga jaray oo ku furmaya waa fiican tahay howl nadiif ah oo qurxoon oo waarta si loo qabtaahay wakhtigay u baahan tahay kusoo ord ma aha waa run waan ka garaabaynaa dhinacaas laakiin haddana waxaan ku daraynaa afar iyo labaatan bilood waa nugu badan tahay afar iyo labaatan bilood waa nugu badan tahay aan leenahay muxuu ahay jibriil iyo tiimkiisa marka meeshii wax laga dhimi karo meeshii hawsha si paralel ah loo wadi karo meeshii maxaan ku irahdaay standardka boqolkiiba boqol haddii loo rabay aan boqolkiiba sagaashan haddaan qaadano aan waqti ku seef garayn karno iyo wax walbo la isku dayi karo in la isku dayaan rabnaa by the way markaan saas leeyahay standardka hala compromise gareeyo oo dabcan maba lalaga yeeli doono oo nimankaani asad waxaa u abaa magacoodaaba asadkas boqolaalkii milyan meeshaan gelinayaan waxaa uga weyn magacooda ka qiimi badan oo uga muhiimsan marka mana laga aqbali doono laakiin stiil ruumaa jira mar walba oon lagu cayaari karo oo la mari karo waxaan leenahay ayadoo standardkii la ilaalinayaan ana waxay fursad waaye halkaa inaan ka sheegnaan rabnaa dalkan dad soomaali la yihaaho muslimiin ah degan boqolkiiba boqol muslim ah dastuur iyo qawaaniin uu leeyahay aasaasiyaadka dastuurkeena waxaa ka mid ah shareecada islaamka wax ka hor imaanaya dalkan sharcina sharci kama noqon karaan waxaan sharci ka noqon karinne macnaheedu waxbaa loogama dhaqmi karo waay tuugatuugaysi iyo sharcigoo laga dhuntay iyo waahalkeed iyo sharcigoo mxuuaha gacantiisa gaabatoo gaari waaye iyo tuuganimo waahalkeed waxyaalo badan waa crimes oo sharciga kasoo horjeeda dalka ka dhaca laakiin base ma laha waa intii laga arkayo runay beenay inteed cagaleedahay intay runa iga daba imaanaysa intii laga daba tegaya ayay waxaas shaqay karaan dadka ku haminaya marka maalan hoteello five stara iyo maxaan ku frizonka aan sheegaynaa qawaaniintiisun dabcan la yeelan doonaa laakiin waxa publiga soomaaliga open u ah oo qofka soomaaliga uu ku macaamilayo uu imaanayo ma rabno in wax qawaaniinta dalka u degan iyo dastuurka dalka ka hor imaanayo ninka investors ee ku fikiraya haddana ha iska iloobo dalkaani haddii shalay lagu horta dalkan waxaan rabaa mar walba sharcigoo la jibiyaa problemku eede weligeed maalan qadiyadda hadda uu jibriil ka dhawaajiyo khamriga dalkan qaanuun khamriga in la gado oo laga ganacsado fasaxayaa dalkan sooma marin dad ajnabi ah waa loo ogolaa jiray inay ka ganacsadaan ajnabina ay kaga ganacsadaan laakiin tiya markii dambe shatiga qofka ajnabiga inta soo qaad qof soomaaliya soo qaato inuu meel ku furto ku ganacsadaa bilaabatay waayihii dambe oo dowladdu ay sii daciifaysa annaga waxaan leenahay khamri iyo wixii u dhigmoo la mid ah oo isagaas ku kategori ah waa badan yihiin khamri iyo hilib khansiir iyo junni iyo balaadan israaciya oo diintu ay mamnuucday dadka soomaaliyeed loola lagalama ganacsanayo meel ay joogaanna loogama ganacsanayo qofkaantukndhamama aniga ajnabiga basaan ka gadayaaye soomaali shaqo kuma laha iyo waxaas iyo ma jirto meel qof soomaaliba access inuu imaan karo arki karo foolxumo inay ilmaheennu arkaan ma rabno foolxumo inay ilmaheennu arkaan ma rabno intay dalkooda joogaan kuwa bannaanka naga tagayaha wax badan naga soo arko ilahay idinkiis mugay dalka yimaadaan ayaguna dalkooday la qabsan doonaan laakiin dalkan dalkaas waaye dowladda soomaaliya waxay dowlad u tahay dadku waxa ay leeyihiin in ay u ilaaliso waxaa ku xiga waxay tahay adeegya inay u filiso amniga caafimaadka tacliinta biyaha waxaan waa adeeg laakiin usus yani tiirarka mujtamaca uu ku taagan yahay diinta dhaqanka suuban afka maxaan ku irahda waxyaabahaas oo dhan waa waxa aan ummad ku nahay oon soomaali ku nahoon isku aqoonsanayno oo qofka meeshaas markau maraya inaan dad badan noo egaa jiro oo aan soomaali ahayn meeshaas markuu marayo qofka waxaa lagu hadlaa asalaamu calaykum in la yiraayo iska waran in la yiraayo yaa lagu soo jeediyaa qofka magaad ka shakada hadduu soo jeesan waayo macnaha soomaali maaha haddii laakiin uu qof soomaali ahay involuntarily usoo jeesanay wacalaykum asalaam ku dhahaya ama nabad waayo kuleeyahay uu kuu soo waxaysanaya marka in la ilaaliyo mudan yahay howl badanaa noo taalo dhallinyaro badan caruur badan duruufta keentay dibadaha ku dhashay dibadaha kusoo barbaaray oo dhaqankii iyo afkii iyo wixii ay ku liitaan dowladeennuna awooddeedu ay yar tahay inaan safaaradaheenna cultural centers intaan u yeelna caruurta meelaha hala keeno soomaaliga ha lagu baro muxuu ahaaye ha ku bartaana dhaqanka hooyooyinkii iyo aabbayaashu meeshaas ha ugu sheekeeyaan meelo badanoo sidaas oo adduunyada dalal badan ay qabaan annaga weli awoodaheennu dhaqaalaan fasixin laakiin waa samaynaynaa insha allah markay soo noqdaanna gaaraan u samaynaynaa sidaas daraaddeed mar kale waxaan rabaa inaan hambalyeeyo premier bank ee ku dhiiraday aan ka caajisin muddo toban sano aad daba taagnaay mashruucan sidii riyadu siday u rumoobi lahayd maalintii hore riyay ahayd maanta waa rumowday waxaa kaloon ku ammaanayaa kuna dhiirigelinaya mar walba innovative yani afkaar oo ibdaaciyaad ah inay la yimaadaan a t m kii ugu horeeyey premier banka keentay waa furnay aniga muxuu ahay madaxweynaha berigaas waa furnay waxa hadda ay ka hadlayaan ba africana ku yar ama east africa aan ka jirin waa waxawaaye waa innovations ama muxuu ahay hal abuur kale oo macnole waay kan waa ka mid five starka hotelkii ugu horeeyo brand international leh inuu yahay kuwo kalena waa soo socdaan qofka marka dalka micnaha u samaynayo waxawaaye waxaa micnaha u samaynaya inaan aqbalno wa matalan waxaa jirta dalkeenna hadda waxaa laga dhisayaa ka socda saldhig dhagaxgacmeedka laga tuuro nimaa ii yimiday maalin saaxiib ila sheekaysa wuxuudhayaa mashruucan dhowr bilyan oo dollaraha ku bixaysa ee dowladda soomaaliya maxay maxay ka qaadatay maxaa ka soo galay marka waa run in dhinac markii laga fiiriyo dhinac uu asiibka istaagay laakiin mashruucu dee aqoon iyo innovations iyo salafsadiisa muxuuha shaqo iyo wax badanaa ka dhalan doona iyo aqoon badan dhalinyaro badanaa wax ku baran doonto heshiiska lagu waxaa kamid a aqoonta soomaalida ee maxaan ku itijaahaas in kor loo qaada iyo wax kale iyo masaalix kaloo badanoo ka dhalan doonta adeegyo badan way jiraan laakiin ninka waxaan ugu jawaabay lacagtaasaa helayna iyo waxaasaa noo dhalan doona iyo intaasaa shaqa noogu heli doonta ma dhihine waxaan aniga soomaaliya satellite laga ganay oo hawada sare ka aaday aa dhowr bilyan oo dollar iga qiimo badan taasaan rabnaa inaan gaarno maalintaan taas gaarno maalintaasaan dhinacyaha intaan fiirfiirinaa dhihi doonaa warhaye bal waxaan maxaa ku salaysaniyo heshiiskii waqtigiisi waa la gaaree review ha lagu sameeyo dib ha loo eego iyo waxaasoo dhan laanna heshiisyadaan aan gelayno dhan aayado qur-aana maaha aayado qur-aana ma aha kuwa conventionistka oo internationalka oon galnaa laga yaabaa inay waaraan muddo dheer qaadato laakiin heshiis shirkad lala galay ama dowlad dowlad la gashay yacni waa waqti uu leeyahay dib u eegis in lagu sameeyo waa furan tahay maalintaas dib eegis lagu samaynayana dood kastoo dee aan ahayn dood xag jiroo lagu kala tegayahay waa furan tahay waqtigaana loo kordhiyaa furan waqtigaan soo yareeyaa furan dhaqaalaha aan qaybsanayna aan kala duwanno oo aan kororsanno intii inta aan wax kuga darsannaa furan adeegyada noocaan ee dowladdu idiin samayso waqtigeedii waa idinka dhammaaday hadda kabacdi waad iibsanaysaan in la yiraahdaa furan wax badanaa furan laakiin marka hore albaabka haddaad istaagto oo qofkiiba meel hadhow uu laxa jecle inta dareemo waxaana meeshaan ku kordha hadii la sabab uu ugu kordhi waayo aanu dareynin oo marka horeba albaabka aad haysato inta iska laabto uu wadan hebel aado xoogaa waa laga rooyahay iyo berri inaan arki weyn mushkilaad ka wanaagsan lakin tahay berri ma aragno maanta maanta dad badan oo maalqabeen ah ayaa soomaaliya jooga oo wax investmentia aan samaynin haba yaraatee oo beesidoodii hantidooda ay ku jirto oo keliya trade bedisley yacni kun sano ka hor odayga soomaaliyeed dhowr halaad ama dhowr sacaad ama dhowr neefo ari inta soo wato suuqa keensadoo gabto ayuu noqon jira ama hadduu yahay nin oo ganacsado aan ahaynna reerkiisa ku biiro jira haddii kalena markuu gado xoogaa beesaa uga soo baxay hadduu shan neef keensaday lacag uga soo baxay waa noqonayaa lix neef soo u keensanahay uu ka fikiraya lixdii uu gadayaa waa noqonayaa haddana maalinta dambe toddoba neef soo u keenaya ka fikiraya waa gadislayaa la yidhaha marka dadkaas af soomaaliya gadislayaa lagu yidhaha ganacsigaas inta u gedi inta u gedi tii yaan horu marinay qarnigii kow iyo labaatanaad markab shamiinto ah markab bur ah markab maxaanku irahdaa alwaax ah markab maxaanku irahdaa lamida oo dhammaan ah suuqan geynaa waa kaashgareyna lacagta waa lasoo noqona dabcan waa loo baahan yahay shamiintada waa loo baahan yahay burka waa loo baahan yahay waxa waa loo baahan yahay laakiin maxaa looga sii baahi badan yahay dadka saas yeelaya markay isku tagaan malaayiin doolar ay haystaan aad u badan warshadii burkay samayn karaan warshadii shamiintaday samayn karaan yacni mentaalitiga ah maalintaad warshada burkaan samaynayaa tiraa oo dhulkii aaway waa kan aad tiraa ilaa maalinta bur soo baxayo intaas waqtigaa u dhexeey fitradaasona sugi karin oo wuxuu leeya intaas waxaanba haddaan gidgidiyo intaanaba iisoo kordhi lahayde laakiin waxaa ka maqan fitradaas dhexdeeda markabku inuu degayo markab soo rabnaayo dhowr milyan ama intaasoo milyan saanad inuu badda ku degayo yaa iyadana suurtagal ah so dhinaca san leh mar walba businesska in la ixtimaal maha waxaan qabaa dadka soomaaliyeed war beesada iyo hantida aad leedahay dhulka geliya haddaatana sheekh cali wuu ka hadlay micnaha ay ku fadhido in dhulka la camiro oo hanti la geliyo nolosha dadka isbedelaya haybadda iyo muuqaalka iyo waxaa isbedelaya dhaqaalaha wulafsadiisu waa kuugu kordhaya markaad asad leedahay investment meel kuu taalo adduunyada iyo soomaalida kale dhammaan way ku aaminay berri hadday xumaato oo premier bank ay problem ka timaado hantidan uu leeyahay ayaa dadkii premier bank wax ku lahay ama lahayaa a meel u taal oo qaanuunku uu u ogol yahay in maxaanku irahda wixii looga cawil celiyo halka laakiin nin oo bakhaar ay shamiinta uga buuxdo maxaa beriyu shamiintiisa gadanayaa maxaa maxaa lagu aaminayaa muddo dheer ama dayn lagu siinayaa ama maalgasho kale oo loogu samayn karaa waxba kuwa badanoo alwaax soo daynsado oo shamiinto soo daynsado oo alaab trainka soo daynsado oo maraakiibta inta dhex uga degtay cararay ee dalkii wax kasoo daynsadeen ku noqon waayey ee meelaha ku gagabada waa badan yihiin sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed dal iyo dibad meesha ay joogaanba dalka ha maalgashadaano maalgashi ha ka fikiraan ganacsigooda maalgashi ha u bedelaan dhulka ha camireen xoolaha ha geliyaan meeshii aad isleedahay camir xamar camir iyo hargeysa camir iyo boosaaso camir iyo baydhaba camir kulli waa isugu keen mid dhulka jamhuuriyadda soomaaliya dhexdeeda meeshaad ka camirtaba waa meesha kale cid oo diidan iyo cid dhibku qabtay iyo cid caqabada ay hor dhigaysaa midna ma jirto marka dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay dadku waxaa intaas dheer wax isku darsiga wax isku darsiga inaan wax isku darsanahay waxay keenay wax badan inaan nin walba kas yar oo keligiis inta tooxdo oo guri yaroo macno lahayn uu dhisayo markaan wax isku geysano waxaan samaysan karnaa wax badan haddii kale dee marti un baan ahaanaynaa daartii dheer oo magaalada ku taallo shirkad hebel oo ajnabi ah iskale dekeda muxuu ahay wadan hebela iskale oo maal gashaday airboorkana wadan hebel kala iskale strategic assetskana dowladuhu lagama kaftamo waa national security waay deked iyo airboort iyo powerka iyo biyaha waxyaabaha oo ay dowladdu aanay ka kaftamin waaye babligu haddaanay dowladdu wadalahaanayn xataa waa inay qayb ku yeelataa haddaanay wadalahaanayn waa inay regulatory system uu jira ilaalinayo lianna dadka noloshooda waxa taabanaya waaye ninka ganacsadaana si kastuu u fiican yahay faa-ido un daba socdaa ka maqan laba doolar inuu faa-iido meeshai suurtagal ka tahay toban inuu ka faa-ido kasii jeclaa lahay marka cidda ilaalinaysa oo xakamaynaysa oo kontrolaysa mar walba qawaaniinta waay qofka ma aha wasiirka ma aha muxuu ahay jenaraalka iyo korneylka ma aha xildhibaanka ma aha madaxweynaha ma aha qawaaniinta dalka u degan waay waa sababtaas sababtaan xooga u saaraynahay wax kasta oo jiraahay qawaaniin xeerisa in dalka loo yeero aada iyo aad ayaa mar kale ugu mahad celinayaa waa hambalyeynayaa waa bogaadinayaa walaalaha soomaaliyeed ee dalka u horseeday mashruucan inuu yimaado maalmaha soo socdana kuwo kale ayaan muxuu ahay daafurkooda iyo dhagaxdhigooda iyo soo bandhigidooda iyo yaan arki doonaa mega projectskii aan sheegnay ka mid yahay annaga adduunyada waxa laga yaaba kan mega project inaanu u ahayn laakiin annaga waa noo mega project hotel five star maanta soomaaliya in laga sameeyo waa mega lacagta adduunyada five starka lagu seexdo dhammaantiin dadkan meesha fadhiyo caalamku waa soo wada marteen five star lacagta lagu seexdo seasonska qaarkood waxaa ka mada- waxaa ka badan konteynerada la isaasaarsaaray ee xalaala dhexdiisa yaalle waa hotel la leeyahay ayaa ka badan yaa ka qaalisan marka hotel five star oo rasmi ah haddii dalku uu yeesho ee, dadku sabab ay ugu ugu- ugu dhiiraadaan inay ee, container dhexdiisa ay ku jiraan ma jirto annaguna ma ogolaanayno in boqol milyan ama laba boqoloo milyan investment qof sameeyey iyo qof laba boqoloo kun investment sameeyey inay isku si dalka uga shaqaystaan ma ogolaanayno ma ogolaanayno nin walba wuxuu tixgelin ku leeyahay mudnaan ku leeyahay inta hantida ah ee wadanka uu geliyo ee dariiqa saxda uu ku geliyo intaasuu qofka uu- uu mudnaan ugu kale leeyahay. dadka ajnabiguna waa noo siman yahay ma dalka inay maal gashtaan rabo soomaaliduna waa noo siman tahay laakiin waxaa lagu kala muhiimsanaanayaa hadba qofka dhiiranaanta iyo kalsoonida uu qaaday oo dalkiisa iyo dadkiisa uu qaaday ee uu ku kalsoonaaday dadka soomaaliyeed ha isku kalsoonaadaanoo maanta meel fiicanaan maraynaa waa fiicanna aan ka fikirno oo weliba aan u qaylinno waxa dadka wada baahida dadka qof qof uma adres garayn karno qof walba baahidiisa inay dowladdu isku jimaysa ma yeeli karto laakiin dowladda mujtamaca waxa danta u ah ee guud ayay qabanay amni hadday tahay dadku ka wada dhexeeyaa tacliin hadday tahay dadkay ka wada dhexeysaa dowladdu ay bixinayso caafimaad hadday dowladdu heli karto bixinayso dadku ka wada dhexeeyaa wadooyinka iyo maxaanku irahda meelaha ee dadka public gardenska iyo waxa dadkay ka wada dhexeeyaan dowladdu meelaha ay mas-uuliyadda ka saaran tahay waa saas laakiin aniga inaan guri cariisha deganaado iyo guri jan- jingada inaan dhisto iyo guri saddex dabaqa afar dabaqa inaan dhisto anay ii gaartaa anay ii gaartahay wax ka qoseeyo hooyada soomaaliyeed ee cunugeedii inay iskool u dirsata rabtahay ma jirto iskool lacag la-aanay u baahan tahay uma baahna in hooyadaasi eh, maxaanku irahda daaro dhaadheer dowladdu waa kuu dhisaynaa inay dhahdo aanay dhisi karin sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed dowladnimadan leeya dowladdan ma dhahaya sideedaba dowladnimada ha ku kalsoonaadeen dowladnimadaas oo dabcan marna dabcan bini aadan ay yihiin waxaana marna khaldamaysa marna saxanaysa laakiin itijaaha aan u soconnahay dhinacaan u jeednahay dhinac saxa waaye dalkan inuu amni helo oo ammaan noqdo oo qofka soomaaliga ahi oo kalsooni gurigiisa ku seexdo hadduu xataa waxba haysa inuu ku dhex qadaya xataa asoo kalsoon inuu gurigiisa seexdo inuu ku dhex qadinna insha allahu tacaala mas-uuliyad kaloo weyn oo dowladda saaro waaye risaqa ilaah ayaa bixiya laakiin dadaalkeedii iyo fududaynteedii dowladda inay timaado la rabo waaye dowladda dowladnimada dadka ha ku kalsoonaadaan wejiga xun ee qof shaksi oo tiisa waaye oo dowladnimada u yeelayana gacanta ha laga qabto adiga loo kaadi ha la yidhaahdo waxaan kusoo guraanadayaa xikmad maalin dhoweed nin odayoo profesora aan ka maqlay oon ka dhegaystay anugu ilaan weli ardayaan ahay lagama duquuba ardaynimade yaan rabaa inaan kusoo gunaanado oo hadalkii u dambeeya hadda ka hadlayana ee ku leh raad ku leh waa maxay waa nin quman uweyntiisa nin qaldan qabashadiisa iyo nin qaajaysan quudintiisa bulshadu saddexdaas bulshadu saddexdaas go-aana hadday gaarto oo ninka qaldanna ay gacanta qabato intuu doono darajadiisu ha ahaatay ninka qumanna ay taageerto ay xoojiso tira war waa quman yahay dhinacu u socdana waa dhinac saxa eh hala taageero ay tira keenna gaajaysanna ee inaan quudinno aan ku fikirno oon isugu tagno ummadaana ummad macnalahay noqonay ummadnimadeeduna ay macno yeelanaysay noqonaysaa
gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay markan waxaan iigu dubayaa xubintii kalamaan oo barnaamijka mar kastaba ugu dambeyn jirtay anigoo nurudiin shardi ayaa soo saaray stuudiyaha magaalada muqdisho raadiyo cadaado ayaa barnaamijka si toos caawa u idiinga imaanayey saaxiibkii luqmaan axmed ayaa stuudiyaha magaalada cadaado fadhiyey markan xubintii kalamaan oo barnaamijka alaabo mar kasta ugu dambaysa
warkalamana waxaa la yidhi inkastoo dhawaaqdo hadda maase dheer iyo murti dhuuxa hoosiya kicinaysa dhiig oo dhaxalgala u tirisoo ku tidhaahdo dhoolay weli ruux lagu dhiga lama saarin dhaayaha qof aan hadalku dhaadhicin dhagahana furaystaa waxba dhabarjabkaaga iyo dhaawacaaga mooge ilaan dhagax la caashaqay dhibka kulama qaybsado arya careesow allahow naxariista abwaan carees ciise kaarshana wuxuu yidhi soomaalay dhegale ay taan meel dheer dhowriney dhusuqa uunku iska dhaqa midii lagu dhaafayey intaas dhiille aan gelshiya dhawaaq baan ugu hayaa balaayo aan dhega lahayn dhadhaab meel yuururiyo dhagax yaa la hadli kara war ilaahaynaariso abwaan huseen oofaarab wali eri jiray soomaali dhoylaay war kalemaanaya wareegto degdeg ah wiiftadi sakhda dhexe maa bilaabatay yaa lala kacay ayhilling maga dhowi ra'iisul wasaare miyaa la wareejiyey war wareegtada ama somalilan lagu ictiraafay war anigu waxaan maqli jire war wareegtooy wax ma gadatoy wareegta waa silsiladee warabondhoodaan hadda kahor wuxuu yidhi sida oday baraar raacay oo leylka qabadsiiyey oo dacawa soo weerartoo baabah kaga yeeshay oo habarta inay maagta iyo dirirka yaabaaya warwareegaya xaafadaha waa ka baqaya war nin siyaasi oo warwareegga ka cabanaya wuxuu yidhi waagaan yaraa hooyaday waxay igu tumi jirtay maxaad u wareegtay haddoon siyaasi weyn ahayna waxaa laygu eedeeyaa safarkaygu inuu badan yahoon adduunka ku warwareego war dumarkaba uma fiicno gabdhaha socodka badan waxaa la dhihi jiray wareeg iyo waaba tirisay taqaanaa aryaadhaha siyaasadda soomaalidoon salfadhiya lahayn naftirkeera wareerku waa galaya midaad mucaarad ku egeedaad arkaysaa isagoo muxaafid naqdayoo hal mar wareegay oo cabdullow hadda doorashadii wareegga koowaad baa lagu kala baxa miyaad leedahay haye langliyatiya liska afgoraday war kalamaanee warka waad la waarateen wareegtadaanna waa culus tahaye waxay ku socotaa ha la yidhi inta hoteelada degan ee xelalka sugaysa og inta ka cabsanaysa in helalka laga qaado og akhyaarta marka ay xidhaan albaabka haddana hubiya mar kale inay xidhan iyo in kale og xildhibaanada aada xafiisyada sare si ay dad xilal ugu qalqaaliyaan og kuwa fariimaha ay direen dib u akhriya oo ka raadiya bal inay wax qaldeen iyo in kale og kuwa wax ay boorsada ku rideen haddana dib u baara og kuwa diyaarsada siifiyada iyo taariikhaha si ay shaqooyin iyo xilal u raadsadaan ujeeddo dhammaantiin walaalayaal maalin wanaagsan halkan waa kalamaan war cabdikuusa waxaad na soo xasuusiday anigoo og inaan ahay raiisul wasaarihii soomaaliya anigoo og in layga gar daran yahay anigoo og inaan xilka qaadisteedu si sharciya u dhicin anigoo og inaan maqnaayoo lay gaaday war kalemaanay warwareeg waa badanya la wareegayahay dowladdu waa ka wareegtay jubbada hoose waxaynu u wareegtay gobolka gado waxaana la filayaa in madaxweyne cusub lagu magacaabo bowa madaxweynaha gede lagu caanushoohayo ma la dooranahaya mise waa la magacaabahayaa haye dawladda ilaa ku wareegday goon aan wareegday war madaxweynaha gede lagu caleema saari doono korneyl barre hiir alamiya bowa cabdirashiid jalan cid aamini kadhaa ma jidho war kalemaanay war ma haysaane caasimadda muqdisho mar dhow wax kaley u ekaanaysaa bowa ma mar kala duminaysaan nin war reer muqdisho hadda kahor waxay dhaheen kuwii qaraxyada jeclaa qalbigu ha ka sii jabe baahiya sawirada qurxoon war kalemaanay warkan ha iga dhex gelinine maanta muqdisho waxaa laga dhagax dhigay xaafad cusub oo loogu magac daray geedwey naqshada loo dhisayana waa la soo bandhigayo waxaad moodaa inaad joogto dubay new york iyo toronto war kalemaanay nin soomaaliya oo jaamacadda carabta tegey ayaa dib u soo laabtay markaasuu wuxuu yidhi meeshaan ku yaabayaa fadhiyaa kadibna sabab baa la yidhi wuxuu ku jawaabay carabtoo dhan waxay raadinayaan cid riyooyinka u fasirta anigana waxaan raadinayaa cid xaaladda soomaalida ku sugan tahay ii fasirta waa ku wareeraye war soomaali ninkii ku wareeray in loo fasiro uma baahno isagaaba yaqaan arya ma waan lagu dhihin dad nin tuwagaya nin u taliyaa yaqaan war kalamanay warkan ha iga dhex gelinine xaafadda cusub oo geedwey maanta madaxweynaha dhagax dhigay waxaana hirgelinayaa la yidhi brimer bank waxayna ka koobnaan doontaa hoteello waaweyn oo five star ah moolol ganacsi isbitaallo iyo dugsiyo goobo madadaalo iyo masaajido lagu cibaadaysto warbo waxaad joogtaa ninba ma geedkii wanaga kalamaan baa dhagax dhigteen war bashiir adigaan war hayna khamiista waxaa muqdisho lagu soo bandhigi doonaa qorshaha muqdishada cusub waxaana ka mida garoon caalamiyahoo la yidhaahdo niyu muqdisho airabort dekad cusub oo weyn in la samay doonana waa maqla iyadana marka intaasba hadday hir galaan muqdisho inay wax kala noqonaysa yaa diidan aryaa bislow adiga naftirkaagaan war hayne villa soomaaliyadi anniqin wax kalaa laga dhigay madaxtooyadii turkiga inaad joogta iyo inaad tii soomaaliya joogtana waa kala aqoon weyhe haddaad dhex tagto arbow waxaanoo mashaariic ah iyo dhismaha madaxtooyadaba lagama tashan war bashiirow waa ku ogoba madaxweynaha soo socda waad rabtaahe madaxtooye cusub oo qurux badan inuu fadhiisto xaad ku diide bow hadda ka yimaadaan dhisahaya hadda joojiya aryaadhaha warkaan iga dhex gelina madaxtooyada xasan dhisamugaan arkay nabee sahal inuusan ku soconaa iiga soo baxday oo cabdullow xasan markaan keentaya ka harma ogola miyaad leedahay war intaasoo mashaariica intay ka dhammaystirmayaan odaga haddii loo kaadiyo maxaa dhacaya bow qabya ninkeedaba dhammaystira miyaa soo celin rabtaanin waar walla weyna meedin qabya qoraal ka baxayn aryaadhaha samiga cabdullana wuxuu yidhi adduunyadan isbedela lagu arkay ayaa maahan adduunyadan isbedela lagu arkay ayaa maahan waar kalemaanay war ma haysaane madaxweyne ciro caleemasaarkiisii dib buu u dhigay afhayeenka madaxtooyadoo hadlayna wuxuu sheegay dalka in dhibaato iyo dagaalla ku furan yihiin inta xal loo helayana madaxweynaha caleemasaarkiisa dib baa laga soo sheegi doonaa warwaqla warmaya sida dhallinyaradii tiktokga ee xisbiga waddani taageeri jiray intii la tartamayey hadda inay hargaysa tagaanaa loo diidayaa la yidhi waar anigu haddaba noo furayoo tegina karra war dhallinyarada inay tagaan laga hor istaagay waxaa ka mid ahaa la yidhi liibaan cadaala bakayla iyo teere iyo jermanina inaysnaan tegi karina loo badinaya ahaa la yidhi qaarna waaba la xireeyo handaraabkii waa bilowdayaa la yidhi waar cid kastoo sharciga baalmarta somalilan liintay cabsiinaysaa wardadan wax laga qabanayno waxay doonaan iska sheega muqdishaa aaday marka somalilan inay iska qabtaan wixii fidna hurinaya waa ku saxan yihiin war kuwa dibadaha ka hadli jiray oo qabyaalad iyo balaayo soomaaliya dhexdeeda ka huri jiray oo dhibaatadii dalka iyagu ay uga carareen inay sii socoto ka shaqaynayey oo aan islahaa allow yaa mar dalka keena xabsiga ha la dhigee ayaan ba arkay iyagoo inta yimid madaxtooyada soomaaliya isku soo sawiraya oo qaarkood madaxdii salsalaamayaan oo la soo dhowaynayo markaasaan waxaan ogaaday in koonfurta soomaaliya balaayada weli aad looga jecel yahay oo ma wax naga barataan warbow hadda puntland dimuqraadiyad baa ka jidha war kalemaanay war ma haysiina iskaashatada kubciya waxay sheegeen in degmooyinka dalka oo dhan ay ka socoto dadka iska diiwaangelinaya inay iskaashatada ku biiraan si ay kobac dhaqaalo u sameeyaan ilaa haddana degmada ugu horraysa oo kaalinta koowaad ku jirta ee dadka ugu badan iska diiwaangeliyeen waa degmada dharkeynley waxaana la sheegay in degmooyinka kale dadka degan ay isdiiwaangelintu wadaan si kaalinta koowaad loogu tartamo degmadii ku guulaysata dadka ugu badan iska diiwaangeliyaan maamulka kubciya waxay sheegeen in subermarketka ugu horreeya laga furi doono oo xubnaha iskaashatada ay ka shaqayn doonaan qiimo macquul ahna wax kaga iibsan doonaan ubawa dadka puntland jooga iskaashatada kobciye ma iska diiwaangelin karaa nin war abka kobciye waxaa la yidhi qof kastoo soomaaliya oo adduunka meel kastuu joogo dal iyo dibad waa iska diiwaangelin karaa dhammaan shirkadaha lacag bixinta soomaaliyana waa ku jiraan waxa aad bixida iyo maamulkooda iyo dhaqdhaqaaqoodana waad kala soconaysaa aryadhaha dadku iskaashatada kobciya waa yaqaaniina ha ku wada biiraano war kalemaanay war ma haysaane guddoomiye madaale caawa uu xilka wareejinayaa baa la yidhi war ma ilaah ayaa kugu og hayehe ha wareejiya ma xumee xaal lagu xusuusan doonaa war anigu waxaan ku xasuusan doonaa bajaasta uu e iyo b ka dhigay warbow anna waxaan ku xasuusan doonaa inuu yidhi mootofaykan gabadhi ma fuuli karto war anigana waxaan ku xasuusan doonaa liido inuu edab u yeelay aniguna waxaan ku xusuusnaa jidad badan inuu dhisay war aniguna waxaan ku xasuusan doonaa loodii uu birbireeyey aan sax ku lahaa warbow anna waxaan ku xasuustaa siduu suuqyada cidhiidhkaha u banneeyey war wallaweynay markuu tegey intaa waxqabadkiisii sheegaysiin markuu joogay maxaa u lahaydan webiyadaba daanaan ku dabaalanaynaa war calaa kulli xaal amiirka cusub oo aan filayo inuu qurbajoog yaho muqdisho xilkeeda la wareegaya adduun iyo aakhiraba in la xisaabi doono wixii uu qabto aryaadhaha nin kastoo xil loo dhiibay waa xaq in lala xisaabtamo waa xaq war cabdulla wanna waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaadyeey howhow
bremier warne baahitiraha bulshada